baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan laba boqol iyo toddobaatan iyo afar milyan oo dollar miisaaniyadda ayaa waxay u tegi doontaa madaxweynaha si uu saxiixo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka cabdiweli ibraahim muude ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan miisaaniyadda dowladda labada kun sideed iyo tobanka waxaana codayn kadib ogolaaday miisaaniyaddu inay meelmar noqoto boqol lixdan iyo laba xildhibaan waxaana diiday hal xildhibaan halka xildhibaan kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka kooramka waa boqol lixdan iyo afar waaye waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal boqol lixdan iyo labo ayaa ogolaatay saasay ansax ku tahay miisaaniyadda ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa baarlamanka uga mahad celiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka cabdiraxmaan ducaale beyle inaan u mahad celiyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda si sharaflana noo sharfay iyad aad u badanna ku ansixiyey waxaan jecelahay inaan aad ugu mahad celiyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aad iyo aad u fara badan oo shaqo badan soo qabtay nala soo qabtay oo si fiican noo soo hogaamiyey oo soo daadaheeyey isla xisaabtankii ka dhacay marka laga bilaabo bishii novembar awaailkeedii bilowgeedii ilaa maanta annagu xaggayaga dana wasaaradda maaliyadda xilkaa maanta aadna saarteen waanan iskaga iman doonaa sida lanoo farayna waan uga soo baxaynaa cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sidoo kale baarlamanka ka hor sheegay in khayraadka dalka uu soo hagaagayo islamarkaana muddooyinka soo socda ay kordhin doonaan daqliga ka soo xaroonaya gudaha dalka waxaa kaloo aan isloognahay waxa weeye dalkeenani inuu isbixin karo khayraadkii loo baahnaa leeyahay bayskii loo baahnaa leeyahay waxaan isla garanaynaa ballan qaadanana waxa weeye inaan kordhino dakhliga gudaha inaga soo gelaya inaan kordhino had iyo jeerna loo baahan yahay inaan wada soconno ballan waxaan qaadaynaa waxa weeye inaan si fiican ula shaqayn doono guddida iyo baarlamaanka sharaf sare iyo aqalka sare ugu dambayntii wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta baarlamanka hor keentay sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida kaasoo maray akhrintiisii koowaad waxaana maalmaha soo socda la filayaa in xildhibaanadu ay ka doodaan si gebagabadana ansixintiisa cod loogu qaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho